madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafuray kuna looga hadlayay nafaqadarada caruurta deegaanada maamulka somalilan kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan maamulka somalilan dhalinyarada haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil ayaa ka waramaya muhiimada kulankan waa hawl wadareed aynu wada leenahay maadaama aynu ogaanay in nafaqadarradu dalkeena ku fara badan tahay taasina ay keentay caruurteenna inay iskuullada ku jirtaa inay de ayna fahamkoodii qofku nafaqadiisu hooseyso caafimaadkiisaba hooseeya fahamkiisii waxbarashaha hoosu dhacaya sa ay adna aadan ka sheekaynaysay ilaahay khayra siiya runtii iyadoo intaana mashruucanba bilaamin ayay maalma anigii madaxweyneho kale noo soo bandhigtay dhibaatooyinka nafaqadarradu ku keentay iyo caruurtan axbadda lahoocaasu wixii lasoo siinayo berri hadhow markuu subax noqdo doorkiina beriis qarax la siinayo taasi ay keentay in caruurtii indhahoogi ay daciifaan dhawahoogi daciifaan korriinkoodii gudba daciifo runtii yani waan habeenkaa inoo warramaysay aniga madaxweyne runtii aad iyo aad baan uga qiiroonay runtii qaar ka mida xubnihii kasoo qayb galay kulanka ayaa soo dhaweeyey kulanka hadalkay waxa weeye afka jaamacadaha noo ku hadli doona nutrition waxa weeye soo goobin haddii la yidhahdo waxa weeye waa nolol nafaqo waa nolol shoolkan anagu ku leenahay jaamacadana waxa weeye inay fahmaan dadku inay tahay noloshii dhammayd qof caafimaad qaba ayuunbaa wax dhigta wax barta caafimaad hela marka waan soo dhawaynayaa in academic la sameeyo muxuu ahaa scalam nutritionna oo ay aan u nahay center na waan aad baan ugu faraxsanaa runtii aad bay umahadsantihin dhammaantiin
nutrition ama nafaqadu de waa nolosheenna weeyaan waa shay aad iyo aad qaali u ah haddaynan nafaqa helin dee koritaan ma yimaadeen waxaan doonayaa inaan idinla qaybsado warbixin yar oo ku saabsan caafimaadka ubadkeenna waayo ubadku haddaanu saani u korin si hagaagsan u korin dee ma gaadho halkii laga rabay qofnimadiisii baan koraynin jirhkiisii baan koraynin maskaxdiisii baan koraynin waxaanu markaa samaynay wax la yidhaahdo school health program ama caafimaadka ubadka ku jira iskuullada ama dugsiyadeenna waxaanu samaynay cilmi baadhis aanu ku samaynay siddeed dugsi oo aanu laba jeer aanu isku xigsiinay markii ugu horreysay oo ahayd ardayda iskuullada iskuul walba arday walba oo ku jira inaanu caafimaadkiisa aanu eegnay dherarkiisa miisaankiisa indhaha dhegaha maqalkiisa jidhkiisa cambaare ma leeyahay timihiisu wax ma ma ku beermeen wax ma ku dhasheen nadaafaddiisa waxaanu kaloo aanu eegnay ilkaha maxaa caafimaad maxaa ilkihiisa caafimaad qaba maxaa suus yeeshay ilmo walba waxaan u samaynay waanu diiwaan gelinay
waxaan idin leeyahay shaqo badan baa idiin taala oo ah research oo ah advocacy oo ah maxay heeday inaad dadkii wax bartaan ood bartaan importanceka nutritionka aad iyo aad baad umahadsantihiin maamulka somalilan ayaa muddooyinkan dambe wada dadaalo lagu yareynaya sidii wax looga qaban lahaa caruurta ku nool deegaanada maamulka somalilan ee ay haysato nafaqadarada